maamulka degmada jowhar ayaa agab nadaafadeed kala wareegay ururka nabadeynta ah i b n oo kaashanaya hay-adda bergof munaasabada wareejinta agabkan ayaa waxaa ku sugnaa maamulka degmada waxgarad madax ka socotay hay-adda i b n cabdiqaadir cabdulaahi colaada oo kamid ah madaxda ururka nabadeynta i b n ayaa ka waramaya agabkan annagoo ah xubno i b n ah oo kana wakiila hay-adda bergof ayaa waxaa codsi inooga yimid gudoomiyaha degmada codsigii ahaa in agabkii nadaafadeed oo degmada ku yaraa in lasoo kordhiye ahaa walow hadda iyaga naftirkooda qeybo ka mid ay iska sii dhaman yihiin sida gaari iyo galoofisi iyo wax walba ay kasii dhaman yihiin ayaa maanta waxaa kusoo wareejinnay agab fargeetooyin iyo maqaro iyo iskoobayaal oo loogu talagalay afarta xaafadood in looga shaqeeyo nadaafadda sidaa darteed marka inkastoo hadda baahidii nadaafadda agabkii aysan dhammaystirneen intii tabartayna ahayd ayaan ku soo wareejinnay marka waxaan rajaynaynaa in gudoomiyaha iyo gudoomiyayaasha waaxaha ay si sharaf leh ay nooga guddoomaan hadduu wilaayadma insha allah qaar ka mid a xubnaha goobjoogga ahaa ayaa ururka nabadeynta i b n uga mahad celiyey dadaalkooda wakiilka bargof aad iyo aad umahadsantihiin waa soo dhoweyeynaa agabkan nadaafadeed oo nala soo gaarsiiyey maanta si aan ugu guudanno howl maalmeedkayni noo asteesnaay maalmaha khamiista nadaafadda waxay noo tahay kaalmoay noo tahay oo yacni aan markaas yani si noogu fududaadaan yani nadaafaddii ay kor ugu qaadanto laakiin waxaan rabnay hadda intaan waan ka mahad celiyeynaa laakiin naguma filno codsi kaleento waa si gudoomiyaha degmada uu sheega waaye gaariyaal ilaahay kuma darnaadee sidii maaragtay haamankii qashinka lagu shubayo o kaleento badiiladii oo kaleento garweynti waxyaabo noocaasoo badan oo nadaafadda qayb ka qaadalaya ayaa ka dhiman laakiin waa alxamdulilah ilahay mahaddiisa waaye kistaan maaragtay yani horumarka waxaan rajeeyayaa inay maaragtay soo daba taallo in ka badan hay-adda baargoofna waa mahadsan yihiin codsiga uu soo jeediyey guddoomiyaha degmada uu soo jeediyey hay-adda baargoof oo ka codsaday in nadaafadda sida bilicda magaalada loo soo celiyo qalabkii nadaafadda oo baahi badan oo u qabay ayagu hore u weydiistay ayagana baaqi waa ka soo jawaabeen hadday yihiin baargoof annagana daana xildhibaanada golaha deegaanka waa ka mahad celihaynaa barkii nadaafaddan qayb ka nahay qalabka nadaafaddana aad uu muhiim ugu yahay in bulshadan wax loogu qabto magaalana sida waxaa bilceeda soo celiyo nadaafadeeda soo celiyo in qalabkaas la haysto oo nadaafadda lagu dadaalo guddoomiyaasha afarta xaafadood ayagana aad isaga xil saara ayagana aaday u mahadsan yihiin hay-adda bargoofna ugu mahad celin waxay soo dhiibtay wixii kaloo dhimanna in codsigeeni ay ka soo jawaabto walow awuursisin uu yahay awuursisin waxaa waaye far iyo suul waaye waa jeclaan lahayn in noolaga badiyo laakiin intaan waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waaba la-een intaan inaan helno in la mid ah gudoomiyaasha afarta xaafadoodna waxaan fariinaa in ay ogaadaan oy ilaashadaan oy ku shaqeeyaan dadkana ay magaciisii ku wacyigeliyaan kuna amraan in guryahooda iyo agagaarkoodaba in ay nadaafad sameeyaan bilicda si loo soo celiyo si loogu dheeraado caafimaad daro hay-addan usoo noqonaa waxaan rabaa inaa madax cumarow aad fariin naga gaarsiisid oo ah in agabkan waa nugu yaryahay qaarkoodna waa naga maqan yihiin kuwaa naftirkooda waa nugu yaryihiin waxaa kaloo rabnaa in helno gaari gacan waxaan rabnaa dembiilihii lagu qaadaayey waxaan rabnaa badiilo iyo maxaa ladhahay farkeetooyinkan waa yaadiin laakiin waa yaryihiin garweynaan u baahannahay waxaan u baahannahay oo kale haamanka oo lagu keediyo qashinka lagu keediyo in si aan magaciisa oo la jaan qaadno magaalooyinka waaweyn ee magaalo madaxda ah haddii wax kale naloo waayo afar haan waaweyn baawur qaado ee afarta xaafadood lakala dhigo ama sideed goobood lakala dhigo oo sideed xabadna loo keeno markay ugu yaraatana afar xabo si kastaba agabkan ayaa wax badan ka tari doona baahida nadaafadda ee magaalada jowhar